بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية أما طبست عجلدها الحسين هرقيسة halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay maxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah waxaana soo jeedinayaa sheekh almis sheekh yaxya ummaddii islaamka ee hore bilowgeedii hore markay unkamaysay waxaanu shaki ku jirin inay lafdhabar u ahayd qudradda ilaahay kadib subxaanahu wa tacaala nebi maxamed sala allahu calayh wasalam juhdigii uu bixiyey iyo saxaabadii rumeeyey isaga juhdigii iyo hagarbaxay u hagarbaxeen diintan iyo hawsha ay geliyeen khaasatan intii saabiqiinta ahayd oo aad iyo aad tadxiyo dheeraada u bixiyey sida abi bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali abi cubaydata iyo sacd ibn abi waqaas wakayrihim radia allahu canhum saxaabada jiilkaa hore hagarbaxay diintan u hagarbaxayn baan shaki ka jirin inay ahayd asaaskii iyo labinadii ugu horaysay ee islaamkan loo taagay bal qiimaha ay leedahay a'immadii naga horraysay cumar bn khaaab radia allahu canhu ardaah oo arrintan aad u fahansan qiimaha uu fardigu qofku qiimaha uu leeyahay ahar uu soo warinaya imaam axmed radia allaahu canhu ayaa waxa uu leeyahay cumar baa maalin radia allaahu canhu waxa uu la fadhiistay saxaaba kiraam ayaa fadhibaa kulansiiyey oo isku keenay wuxuu ku yidhi nin walba raggaa la fadhiyey tamanow waa bal qof walowba wax tamani tamani wax tamani bimacnaa wax rajee saasoo kale mid baa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan aan fadhino dahab ka buuxo dahabkaana aan fii sabiilillaahi u bixiyo haayadiisu waa allah markaa maal aan islaamkan ugu hiiliyo inaan helaan jeclaan lahaa buu yidhi tamanow buu yidhi cumar taasi way deeqi weydey cumar mid kalea wuxuu yidhi guriganoo lu'lu waa nooc ka midun waxyaabahan qaaliga ahe iyo zabarjad iyo jawhar isna ka buuxaan jeclaan lahaa oo isnaan fii sabiili illaahi u bixiyo waa rajooyin khayr leh laa xasada ilaa fi ifnatayn xadiidkii saxiixa nebiga sala allahu calayhi wasalama qofku inuu tamaniyo inuu rajeeyo cilmi inuu helo kadibna cilmigaa inuu faafiyo sida hebelba cilmiga uu u faafinayo isagoo oon jeclayn cilmiga hebel uu faafinayo inuu ka zuulo si isaga ugu yimaado waa khibta ayaa carabtu yidhahdaan waa shay wanaagsan waxaa kaloo wacanoo wanaagsan qofku inuu tamaniyo inuu ilaahay maalqabeen ka dhigo islaamka si uu ugu hiiliyo uu ceel ku qoduu madrasad ku bixiyo agoommaha ugu hiiliyo araamisha ugu hiiliyo jihaadka uu ku bixiyo qofku inuu ku tamaniyaa waa tamani wanaagsanoo khayr qaba laakiin intaas cumar way deeqi weyday jawaahir gurya ka buuxaan iyo lu'lu iyo sabarjad iyo maal meel yaallaa cumar agtiisa macno badan umay samaynin markii ay raggii qancin kari waayeen bay cumar ku yidhaahdeen maa nadri ya amiira almu'miniin garan mayno waxaanu nidhaahna eh dee adiguba tamani horta adigu waxaad jeclaan lahayd adiguba dheh markaasaa wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu waardaah atamanaa waxaan jeclaan lahaa buu yidhi anigu gurigaa aan ku jirno oo ka buuxa rag mila abi cubaydata bna aljaraax wa mucaada bnu jabal wa saalimu mawlaa xudayfa wa xudayfata bna alyamaan rag noocaasah oo ay ag fadhiyo meeshan ka buuxaan jeclaan lahaa buu yidhi cumar bn khaaab radia allahu canh maxaad ku fal lahayd cumarow qaala aftaxu bihum alcibaada walbilaada addoommahana laabahoodaan ku furan lahaa raggaasoo af ay quluubtoodu hadalkoodu iyo quluubtoodu isku furan tahay buu alla siiyey waddannadana waan ku furan lahaayoo dee diin iyo hididiile iyo islaamka u hiiliyaan baan u kacsan lahaa buu yidhi cumar bn khaaab radia allahu canh idan way ka dhaadhacsaneen cumar inaanay diintani marna inaanay ku faafaynin maal khali ah innakum lam tasacu annaasa biamwaalikum walaa ansaabikum walaakinakum tasacuuna annaasa biakhlaaqikum xadiis nabiga laga wariyey bu aha sala allahu alayhi wasalam waa dadka laabahooda ku hanan maysaan maal aad leedihiin iyo magac dheerood leedihiin ood reer hebel ka dhalateen dadka qulubtooda ku hanan maysaan ee dadka waxa idinku hananayo dadku ay idinku soo istaagi doonaan buu nabigu sal l slm saxaabada isagoo la hadlaya akhlaaq wanaagsan dadka aad kula dhaqataan axaasinukum akhlaaqa almuwaطa'uuna aknaafa aladiina ya'lifuuna wayu'lafuun xadiiskii kale nabiga sala allahu calayhi wasalam taasaad dadka ku hanan kartaa dadku ay idinku raaci karaan idan cumar bin khadaab radia allahu canhu aad iyo aad buu agtiisa ugu caddaa waadixna ugu ahaa macnaha uu leeyahay fard saalix ah oo caqiide qurux badanoon dhacdhac lahayn cibaado toosan oon ka gaabid lahayn akhlaaq wacan oon lahayn wax dadka wax dadka eriya aan lahayn qol cidda kulansataa inay diintan u tahay dukhri kanzi inay u tahay khaasatan khaasatan haddii dad raggaas ama afraaddaas rag markaan leeyahay waa min baabi takhliib dumarkiina way soo hoosgelayaan oo marnaba kamaysan maqnaanin dib u dhiska islaamka iyo taagidda ilbaxnimada islaamka marnaba hooyada iyo inanta marnaba kamaysan maqnaanin laakiin markaan rijaal leeyahay waa min baabi takhliib way soo hoosgelayaan cunsurka kalena haddii lagu daro weliba laba sifadood hadday sii helaan sifatu sabr asabr iyo ahabaat qofku inuu u sabro waxaan uu aaminsan yahay oonu degdegin oonu odhan war meeshan laga wada tegiye tanna cidi uma hiilinaysa eh maxaanuni kordhigay meesha oonu meelaha wax kale ka raaraadsan ee sabr iyo ahabaat inaanu mudabdab qofku inaanu in aanu noqonin labadaa tilmaamood hadday helaan fardigu haddii labadaa tilmaamood uu helo baac dheer ayuu jaraa dhadhan wacanna wuu kaga tagaa intaa uu nolosha uu nool yahay imaam cabdullaahi bnu mubaarak raximahullah kitaabkii uhdiga ahaa kitaabkiisii zuhdiga ahaa waxa uu ku qoray anna ciisa calayhi الsalaam qaala lilxawaariyiin nabiyullaahi ciise inuu asxaabtiisii ku yidhi xawaariyiintiisii inuu ku yidhi laa taأkhuduu miman tucallimuuna min alأjri ila mila aladii acطaytumuunii iyaah xawaariyiinay waa dadkan aad diinta baraysaan ajar ha ka qaadanina maal ha ka qaadanina in u dhigmato mooyaane intii anigu aan idinka qaatay aniga oo nebioo diin idiin keena wamaa as'alukum calayhi min ajir anoo nebioo diin idiin keena miyaan wax idinka qaatay anigu waa maysoo maaha dee idinkuna markaadba diinta faafinaysaan aad ummadda ku dhex jirtaan waxba ummadda ha ka qaadanina hadalkaa culammadeennu aad bay usii wadwadeen aad bay uga faa'iidaysteen waa kuwii odhan jiray yaa macshara alquraa'i yaa milxa albalad yaa macshara alquraa ya milx اbalad ma yuslixu اlbalada ma yuslixu اlmilxa ida اlmilxu fasad isagoo ka soo dheehanaya macnaha ciise calayhi الsalaam yaa macshar اlqura raggiina qur'aanka akhriyow ragga qur'aanka fasirow wa ragga diinta wadow hee yaa macshar اlqura antum milxu اlbalad madaxda dawaatan lagu yar dhadhamiyo cuntada lagu hagaajiyo hadday wax yar qurmaanna iyadaa lagu daraayo way caafimaadaysaa maa yuslixu lmilxa ida almilxu lfasad dadkii waday hadday xoogaa iyagu yar hangashleeyaan xoogaa oy meelaha ku bambanjaraan ayaa ummaddii kala hagaajin iyagoo ka dheehanaya hadalkii ciisa calayhi salaam idan rag noocaas oo kale ah oo mabaadidoodiina ku haabita kuna saabir ah ayuunbay diini ku hor ku horumari kartaa ayuun baanu mabda'i ku guulaysan karaa shan nin toddobaatankii sannee ugu dambeeyey mabda' adduunka waalay mabda'ii shiiciyada communismiga ee meel kasta ka dhacay adduunka meelaheennana inoogu yimid ha midhihiisiina aynu hayno ayaa shantii ninee aasaasay ugu horreeyey shan nin baa aasaasay waddankaa maanta aan ka nimid ee finland la yidhaahbay qol ka mid ah qolkii ilaa iminka guriga ay maalintaa ku shireen waa la dhowro waa la ilaaliyo shantii ninee ugu horreeyey ee mabda'a iskugu yimaada mabda' shuyuuciya inay faafiyaan meeshii ay ku shireen baa iminka cinwaan looga dhigay mabda' gaaluu ahaa mabda' ilxaaduu ahaa mabda' kufriyuu ahaa shaki kama jiro hase ahaatee intii aamintay shantii ninay aaminay ayaa dhab iyo dhab ay ka ahayd waxaan wax dhaba inuu yahay markaasay u hagar faleen oy wax walba u sameeyeen oy meel kasta uga dhaceen oy dawlad u taageen toddobaatan sanna adduunka waashay imaamu mawduudi raxmatullaahi calayh raxmatan waasica ayaa isaga oo ka hadlaya hitler ninkii dagaalkii labaad ee adduunka riday shan iyo soddon milyan oo ruux oo qofna bisababkiisu ay u dhinteen ayaa markuu ka tilmaamayu taariikhdiisa ka hadlayay buu yidhi wuxuu doona ha ahaaday gaal buu ahaa naazism naazi ah hase ahaatee wixii uu aaminsanaa unbuu ka rusheegu u shaqeeyey wixii uu aaminsanaa ee kufriga ahaa ayuunbuu u dadaalo juhdi uu u bixiyey hala yaabin waa hadalkii cumar bin khaaab radia allaahu canhu markaas isaga oo canaananaya waa kii odhan jiray allaahumma innii acuudu bika min jalad alfaajiri wa cajza iqa allow adaan kaa magan gelay buu yidhi jalad alfaajir faajir wuxuu aaminsan yahay ka dhab sheegayaoo u shaqaynaya oo hadh iyo habeen aan hadhsanaynin hadda waa faajir haddana waa taagan yaho waa kaa meel kasta ka qulqulaya waa cajza iqa kii diintu ag taallay qur'aanka hayey sunnada hayey wardiga hayey ducada hayey saalixa ahaayee qoyanaa qalbigiisa iyo carabkiisu isku furnaayeenna iska hambashloo iska meelaha iska qoyar socod ilaahow ta adaan kaa nabadgelay buu yidhi ilaahow adaan kaa nabadgelay buu yidhi faajir xaqiisa iyo baatilku aaminsanya meel kasta kala dhacaya fiqadii diinta lagu aaminay ee risaaladda xambaarsanaana uu iska yahay wax iska caajiso waxbana aan gooynaynin hadalkiisuna meel sare aan gaadhsiinen lagana haybadaysano inuu aan loo soo istaagaynin taa adaan kaa magangelay buu yidhi cumar bin khaaab radia allaahu canhu ilaahow qodobka labaad khasaa'isu binaa'i alfard fardiga aynu ka hadalnay qiimaha uu leeyahay qaabkeebaynu u dhisnaa sideebay tahay in loo dhiso khasaa'iska looga baahan yahay in laga helo horta diintan islaamka cidda xabbaari ee dhabarka u dhigani dee sahal ma aha oo innaa sanulqii calayka qawlan haqiilaaba meel taalley iqra'u alqur'aana calaa xasan fainnahu nazla calaya calaa xasan baa meel taalley idaa qara'tum alqur'aana fabkuu faidaa lam tabkuu fatabaakaw ayaa meel taalley oo ay tahay war hoy qur'aanka markaad akhrinaysaan si murugada qur'aanka u akhriya muruga ahaan anoo murugaysan buu igu soo degay buy qur'aanku nebigu sala allahu calayhi wasalam waar ooya qur'aanka markaad akhriyaysaan haddaad ooyi weydaanu qalbigu ku kakan yahayna iska oohi buu nebigu sala allahu calayhi wasalam innaa sanulqii calayka qawlan haqiilaana aayad qur'aan ay ahayd idan xambaaridda markaa islaamka la xambaaraa ee dhabarka loo dhigtaa dad mucayanoo khaasoo sifooyin mucayana leh ayuunbaa xambaari karaa sifooyinku labahan idhaahda markaa midi waa mid firi ah firi ah jibilla waa mid loo dhasho oo ilaahay subxaana wa tacaala hibo qofka u siiyo midina waa qaar muktasab ah oo in la baro ay tahay ninkii nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam ee uu nebigu uu ku yidhi laba sifadoodoo ilaahay uu jecel yahay ayaad leedahay alxilmu waalanaa'ah dulqaadka iyo qunyar socodka laba sifoo ilaahay uu jecel yahay nebigu ninkaas ninkaasi nebiguu su'aal weydiiyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi rasuul allah ha ha ma miyaan u dhashay ahiya jibillatun jabbalanii laahu iyaahumaa buu yidhi miyaan u dhashay labada sifadood markaasuu ku yidhi haa waa laba sifadood oo ilaahay hiba uu kuu siiyey taas waa mid tii kalena alcilmu bitacallum waalxilmu bitaxallum markaa sifooyinka diinqaaditaanka qaarna waa jibilla min allahi tabaaraka wa tacala iyo waa hadiya waa hiba min allah fitro qofku uu ku dhasho qaarna waa qaar uu qofku igtisaabo oo uu barto oo uu sunnadii ka qaato oo uu dhaqankii muslimiinta uu ka qaato waxaa su'aal mudan in la isweydiiyo xilligu mustafa sala allahu calayhi wasalam uu soo baxay ee risaaladda la xambaarsiiyey ummado fara badan baa carabta agagaarkooda jiray ilbaxnimo dhaadheer lahaa ruum baa jirtay adduunka badh ka talin jirtay beershiyaanka iyo faris baa jirtay adduunka inta kale ka tirin jirtay xabashida ayaa jirtay axbaashta oo ilbaxnimo dheer oo aad u qoto dheer ka jirtay waay limaada muxuu islaamku uga soo baxay jasiiradda carabta carab aan ilbaxnimo lahayn aqoon durugsan aan lahayn kutub qoran aan lahayn kutubtii hore samaawigii hore aanay uga soo bixinin mudh iyo gacanoo jaahiliyiin ah rati la dilay afartan sanno isku laynayay dagaalkii xarbilbasuus waa rati la dilo bakteedii la bixiyu dhahay laba qabiil ay ku dhammaadeen arbaciina caaman afartan sanno inay islaayaan alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli aljaahiliina oo ku faani jiray bal may cidinagu soo xadgudubto xadgudubkaa ka weyn ayaanu annaguna gaysan lahayna yacni ummad noocaasoo kale ah inuu kasoo inay ka soo baxdo risaaladdu su'aal isweydiin mudan weeyaan allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah ilaahay baa og subxaanahu wa tacala risaaladiisa meesha he uu ka soo bixin laakiin cilmiga bulshada dadka dhigtaa aad waxay u raadiyaanoy dabagalaan waay ay risaaladan halkan uga soo baxday waxyaabahay carabtu ay u lahaayeen fira ayaa waxaa ka mid ah ashajaaca geesinimada alkaram deeqsinimada annajda qof la dulminaya inaanay maxaytole ku daawanin asidq sidqiga laba mujaamalo may aqoonin mujaamalada may aqoonin bimacnaa mujaamalada waa maxay carabtaa taqaana maxay carab iyagoo ku nacaboo ku diidanoo hadalkaagu aanu ku soconin ayaa lagu odhanaya khayr insha allah maasha allah khayr waynu ka heshin doonaa insha allah dhib male waa lagu diri aayar mujaamala la odhan markaa wixii uu qabayna kuumuu kuumuu caddaynin wixii adigu aad wadayna muu isagoo muu gelin adigoon waxba ka qaadanin laa abyad walaa aswad waxba adoon ka qaadan waxbana aanu sheegin waxbana aanu kuu sheegin ayuu aayar ku diri mujaamala la yidhaahayo waa dhaqan ay yaqaanaan ilbaxnimooyinka soo jireenka ayaa dhaqankaa dhaliya carabtu mujaamalo may aqoonin carabtii jasiirada degan mujaamalo may aqoonin hadday wax qaataanna haabay odhan jireen hadday wax diidaanna si cad ayay odhan jireen may waa ku yidhi markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam war ilaahay waa mida ilaahay keligii caabuda ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab waka umay soo dhuumanin waanu ka fikiri bal waanu eegi doonnaa bal haynu isku nimaadno may odhanine toosunbay ugu war wixii dhagxan aanu caabudi jirnay saddex boqol iyo lixdankii dhagaxee maka noo yaalay kacbada ma hal ilaah baad ka dhigtay ina haadaa la shayun cujaab adeerku qaadan mayno waxaan aad sheegaysaan waxba kama jire dagaal baa inaga dhexeeya dhaqankaas aan mujaamalada aqoonin aan beenta aqoonin aan uurkana wax ku qarso afkana wax ka sheeg mujaamaladu waa munaafaqadii oo laga qurxiyuune dhaqan ay yaqaaneen maxay tolay ma aha waana sifooyin dadka diinta xambaari kara sifooyin dadka diinta xambaari kara inay shajaaco leeyihiin inay najdo leeyihiin inay geesinimo leeyihiin agtooda inaan cid lagu dulminin inaanay been aqoonin inaanay mujaamalana aqoonin wixii qalad u arkaana adeer waa qalad inay yidhaahdaan waxay sax u arkaana waa sax inay yidhaahdaan waa khasaa'is fitri ahoo caam ah oo looga baahan yahay ciddii dacwadan xambaari waxyaaba qodobyada kale ee ay tahay in lagu kobciyo oo aad iyo aad qofka loogu kobciyo waxaa ka mid ah sifooyinka fitriga ihi ee mawhibada ihi haddii la waraabin waayo oo la hareerayn waayo oo shaytaan iyo dunya iyo alhawa iyo xubu dunya haddii laga ilaalin waayo sifooyinka fitriga qofku uu ku dhashay way way qaadhaan way baaba'aanoo maalinba maalinta ka dambaysa in ayaa ka sii guranta markaa sifooyinkaa laftooda in la koobo oo la ilaaliyo ayuu islaamku u yimid cumar bn khaaab radia allaahu canhu ardaah nin adag buu ahaa nin geesiyuu ahaa aad kelmaddiisu u adag tahay aan gabbanin ayuu ahaa islaamkana aad iyo aad muxutooday u dhibi jiray intaanu soo muslimin markuu islaamku soo galay ee uu shahaadadii qirtay ayaa wuxuu weydiiyey intuu naadi yimid ayaa wuxuu yidhi reer quraysh ayaa uu war tabin og yaa ugu fiican habka warka loo loo faafiyo markaasaa lagu yidhi jumayl ibna mucamarin aljumaxi ayaa hawshaa yaqaana war hadduu maqlo isla markaa meel kasta isaga kala dhaca warka ninkiibuu u tegey bal wuxuu ku yidhi jumaylow innii ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxammadan rasuulu ullah ayuu ku yidhi jumayl isla markii arrinkii intuu qaaday buu meel kasta kala dhacay cumarna wuu daba wuu daba ordayaa xadiiska waxaa wariya inankiisii cabdullaahi ibni cumaroo wuxuu yidhi aniga oo yar oo se og wax kastoo hortayda ka dhacaya caqli u leh maalkayguna uu weelayn karo ayaan aabbahay daba ordayaa buu yidhi aabbahayna wuxuu daba socdaa ninkaas markaasaa meel naadi ay qurayshi wada fadhido buu yimid ninkiibaa wuxuu yidhi waa jumayle saba'a cumar saba'a cumar waa markay diinta ka baxaan bay odhan jireen saba'a markaasuu odhan jiray markaasuu cumar ku yidhi kadabta wallaahi bal innii aslamtu ma waalan sabaana iguma dhicine waan islaamay wa innii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadun rasuulu llah inankiisi baa wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhum ajmaciin markaasay wixii meesha fadhiyo idil mid kab kula soo orda iyo mid wax kula soo orda iyo wixiiba cumar bay la soo galeen cumar baa ilaa inta ay samadu cadceeddu ay bartamaha imanaysay raggaa dagaal kula jiray oo mar kasta kule innii ashhadu an laa ilaaha ila allah iyaguna ay wax ku dhufanayaan isaguna wax ku dhufanaya ilaa uu cumar u daalay oo gacan qaadi kari waayo iska fadhiistay markaasay wada dhammaantood soo wada istaageen iyagoo hoosta ka juqlaynayo midba hoosta wax kaga dhufanayo markaasaa wuxuu ku yidhi kelmaddiisii caanka ahayd ifcaluu maa badaa lakum wax allaala waxaad doontaan sameeyo buu yidhi faaxlifu billaahi allaan ku dhaartee an low qad kunnaa alaaa mia rajul la taraktumuuha lana aw taraknaaha lakum haddaan saddex boqol oo keliya nahay muslimiintaydu allah ku dhaartay waxaad doontaan sameeya maka ama idinkuunbaa nooga tegi ama annagaa idinka tegi doonna waa shajaacaddii uu ku dhashay cumar bin khaaab iyo geesinimadiisii dhaqanka uu u lahaa ayuunbuu islaamkii markuu yimid fidradiisii sii kobcisay oo ay sii sii ballaadhisay qofka islaamku umuu iman inuu fotocobi naga wada dhigo qof kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray horaa waxaan u idhi ilaahay cadaaladiisay soo hoosgelaysaa inaanu ilaahay aadamo abuurin ilaa uu ilaahay mawhibo gaara uu siiyo mid xagga deeqsinimada inuu ilaahay ku siiyo mid xagga geesinimada mid xagga aqoonta mid waa caaifiyo xagga cibaadada iyo tacabudka sunniga aheen midig iyo bidix dhanna aanu baxaynin marka waxaynu nahay mawhibo khalqi ilaahay abuuray oo mawaahibtiisii uu qaybiyey sida uu arsaaqda ilaahay u qaybiyey subxaanahu wa tacaala sida arsaaqdu aana inoogu sinnayn ayay mawaahibtuna aana inoogu sinnayn islaamku markaas inuu ummadda intuu wada keeno uu ka wada yeelo dhammaantood sida wada xamza ma aha ama inuu ka yeelo dhammaantood sida abaadar ya abaadar baa nebigu yimi sala allahu alayhi wasalam ismac yaa rasuula allah istacmalnii kamaa tastacmilu nnaas de shaqa ii dhiib buu yidhi oo markii xoogaa zakada lasoo kakaxaynayo dawalcaamiliina calayhayo qofku xoogaa yar buu ka qaadanaya markaasuu yidhi istacmilna anigana shaqa ii dir buu yidhi rasul allahu sida dadkan aad shaqada ugu dirtid markaasuu nebigu su-aal weydiiyey abaadar radia allahu canhu yaa abaadar maada tafcalu idaa ra'ayta annaasa qad maalu haakada wahaakada maxaad samayn buu yidhi abaadar dadkii oo sunnadii iyo diintii xoogaa ka yar leexleexday haddaad aratid seeftii buu la baxay wallaahi lauqawimanahum bihaada buu taasaan ku toosin buu rasuul allow innaka mru'un daciif buu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maxaa daciif ku tahay ma iimaankaagaa daciifa xaashaa lilaah ma lahjadaada daciifa xaashaa lilaah innaka mru'un daciif xagga maamulka iyo hagitaanka basharka daciifaad ku tahay innaka mru'un daciif falaa tata'amaranna cala inatayn labo amiir ha u noqon cumar bin khaaab abu darrow isla abu darrigaa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam innaka daciif isla isaga laftiisuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa adallat alghabraa'u walaa adallat isamaa'u asdaqa lahjatan min abi dar dhulku ma sido cirna ma hadhaynin qof ka rusheeg badan abi dar radia allahu canhu waardaa idan maxaan uga socdaa markaa mawaahibtu waa mutacadida qofo dhan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax u geliyey oo ay tahay mawhibadaa ilaahay uu geliyey iyo fitrada ilaahay uu siiyey inuu ku janna inuu ku janno doonto taa uu ilaahay u geliyey subxaanahu wa tacaala lidaalika in ummad dhammaantood wada wada mujaahidiina ama dhammaantood wada mutacabidiina ama dhammaantood wada munfiqiinoo xagga maalka wada deegsi dhammaantood maxay kale ku wada ah ma aha taasna waxaa suurtagal ah inay macnayso hadalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam kullun muyasarun lima khuliqa lah qof walba waxa loo yasriyey loo yasiroo loo dhimriyey wixii loo abuuray inkastoy tahay juz mucayano min alcibaada juzu mucayan min aljihaad juzu mucayan min azakaati walinfaaq ummaddu inay ka wada dhaxayso laakiin haddana waa lagu sii kala tarax tegi karaa nin baa u yimid imaam malik ibnu anas radia allahu canhu waardaah saaxib almadhab imaamu almadiina markaa isagoo oo kitaab akrinayo ummaddii wax u akrinayo masaajidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadhiya markaasaa ninkaasaa wuxuu ku yidhi yaa imaam inakeen dad bukahaynu soo ziyaaran ma eh imaamkuna darsi buu jeedinayey imaamku kelmad buu ninkaa ku yidhi wuxuu ku yidhi qof walba qalbigiisa miftaax mucayana ayaa fura dad waxaa jira buu yidhi qalbigoodu aanu ku duxin oonu ku dabcin ilaa xagga salaada qaarna waxaa jira buu yidhi aanu qalbigoodu ku duxin oonu hamaasadi gelin ilaa ay nafaqa iyo maal ay la baxaan fii sabiili illaah qaarna qalbigoodu kuma dhaqaaqo ilaa jihaad iyo seefaha ay hawshaa ay galaan aniguna wuxuu yidhi qalbigaygu wuxuu ku dhaqaaqa ayuu aad ugu wanaagsanahay buu yidhi inaan tadriisiyon cilmiga aan dhigo adiguna khayr baad wadaa anna khayr baan wadaa intaan sheegnoo dhani khayr bay wadaane haynu isku ducayna buu imaam maalik ibnu anas ku yidhi raxmatullaahi calayhi ninkaa u yimid bimacnaa marnaba hamoodin camalkaa khayrka eed wada inuu ka khayr badan yahay kan anigu iminka aan wado anna yaanan moodin kan aan wadaa kaaga inuu ka khayr badan yahay ee waa maxay waa mawaahib mutacadida ummadda dhexdeeda ku wada daadsan gabadhii madoobada masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam fiiqi jirtay xaaqi jirtay hawl bay waday waa si habeen geeriyootay waa kuwii aasay inay nebiga dhibaanna sala allahu calayhi wasalam ay toosiyaan diiday waagu markuu beriyey ayna hiya aaway xalay bay geeriyood rasuul allah waan soo aas waan soo aasnay qiimayn uu mustafa sala allahu calayhi wasalam uu qiimaynayo hawshay wadde iyo qadrigay wadde masaajidka ay fiiqaysay xaaqaysay maxaad iigu sheegi weydeen bu nebigu sala allahu calayhi wasalam si aan ugu tukado salaadaydu sakan ayay u tahay idan min gabadhaa masaajidka fiiqaysa ilaa abubakr sidiiq radia allahu canhu waa mawaahib mutacadida in la dhowro qof walbana tiisa lagu een lagu maamuuso ayaa mudan mawhibadaasi islaamku wuu kobcinayaayo ma dilayo halwaageeda ama xadgudubkeedana wuu ka wuu ka dhilayaa oo sibqadii islaamka ayuu gelinayaa cumarka aan ka tilmaamno radia allahu canhu maanta aad baynu cumar ugu soo celcelin doonaa insha allah tacaala radia allahu canhu wa ardaah ilaahay nagu arsaaqo jacaylkiisa iyo jacaylka saxaabada oo idin idan sidna cumar oo shaa shadiidka u ah ayaa waxaa la warinayaa imaam maalik baa soo saaray isnaad sanadkiisuna waa saxiix baa la yidhi waxa uu yidhi wax anas ibnu maalik radia allahu canhu waxaan raacay buu yidhi maalin cumar bn khaaab radia allahu canhu bustaan xadiiqad beer ayaan galnay buu yidhi dhan buu igaga uu iga libdho ma arkayo buu yidhi waxaan arkay buu yidhi isaga oo isla hadlayoo leh cumar bn alkhaaab amiir almu'miniin bakhim bakhim wallaahi latattaqiyanna allaha aw layucadibannak yuhaaibu nafsahu naftiisuu la hadlayay cumarkaa shadiidkiihi isagaa naftiisii isla hadlaya markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi cumar bn alkhaaab amiir almu'miniin bakhim bakhim wallaahi waxaan ku aqaanay naftiisuu la hadlaya wallaahi waxaan ku aqaanay buu yidhi cumaroo adiga oo adhi jir ah oo maka dadka adhiga u raaco xoogaa yar lagu siiyo maantana amiir almu'miniin ayaa lagu leeyahay bakhim bakhim naftaada yaanay sirin magacaa dheeriyaanu ku sirin ittaqi illaaha yaa cumar cumarow rabbi ka dhowrsano subxaanahu wa tacaala aw layucadibanaka allah ama ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala wuu kaa wuu ku cadaabi oo wuu kaa wax noocaas oo kale ah wuu ku cadaabi yani waxaa laga socdaa cumar radia allahu canhu shiddadiisii waxaa soo hoosgelaya inuu islaamku dabciyey oo islaamku layliyey oo qofku markaa fitradiisa maalintii dagaaladii riddada iyo kuwii sheegtay nebinimada iyo iyo rooma room oo dibadda dhakada kaga timid muslimiinta uu cumar yidhi wallaahi abubakar uu yidhi wallaahi la uxaaribanna man faraqa bayna salaati wazakaa salaad iyo zako ka kala saara wallaahi inaan la dagaalamin wallaahi low manacuunii cuqaala baciirin kaanuu yucuunahu lirasuuli illahi laqaataltuhum cala abubakar ay ka go'an tahay oo cumar uu leeyahy war jabhadahoo dhan mar keliyaha inagu wada furin kuwan diinta dib uga laaftay kuwan nebinimada sheegtay kuwan zakada diiday roomadan kor soo joogtay jeyshkii usaama ibnu zayd loo dirayo war waxa mar keliya isku wada qaadi kari mayne eh abubakarow hawsha inoo kala reebo bal horta haynu mid mid haynu u waajahno haadaa abubakr sidiiqoo maxay lagu yaqaanay alliin iyo alriqa muruu nnaasa falyusallii abaa bakrin biاnnaas caaisha radia allahu canhu ya rasuula allah ina abaa bakra rajulu raqraaq idaa qara'a alqur'aana halabahu اlbuka qaala ina kuna misla subayxibaatu yuusuf muruu abaa bakr falyusallii biاnnaas abaa bakrka saa raqiiqa u ahee qur'aanka markuu akhriyo ilintiisa iyo wuxuu akhrinaya ay isku darsamaan ayaa maanta wuxuu taagan yahay wallahi low manacuunii cuqaala baciirin kaanuu yucuunahu lirasuuli illahi laqaataltuhum calayh cumarka aan ka tilmaamayna wuxuu leeyahy war ragga inoo kala qaybiyo mar keliya dagaalka hayna wada gelin saas oo kale abu bakr kelmad buu ku yidhi cumar bin khataab radia allahu canhu wuxuu ku yidhi he ajabbaarun fi ljaahiliyati khawaarun fi lislaami yaa cumar jaahiliyadana jabbaar baad ahayd nin aan loo dhowaaninoo laga baqo islaamka markaad soo gashana khawaar ma fulay baad igu noqotay buu yidhi cumar bin khaaab bimacnaa qofka qofka mawqifka uu istaagayo shakhsiyaddiisu ma samaynaysa ee hadba mawqifku islaamku ay tahay inuu qaato ayaa samaynaya abubakarkii raqiiq ahaayee dhuubnaayee aan jidhkiisu xooga badnayn waa ka taageer dagaal baan diyaar u ahay macnahaasi inaynu diyaarino wey khaalid bin walid radia allahu canhu jaahiliyadiina geesi ahaa islaamkiina geesi ahaa sayfun min suyuufiillaahi nebiguu bixiyey sala allahu calayhi wasalam isla xilligaana qolooyin maalin uu dagaal ku qaaday oo muslimiin ahaa oo cumar aanu ogeyn inakhaalid aanu ogeyn inay muslimiin yihiin oo qolooyinka carabta ee muslimiinta ahaa ay odhan kari waayeen aslamnaa aslamna oo yidhi saba'naa saba'naa ayuu seeftii la galayuu khaalid raggii wax ku sameeyey raggii baad la ogaadayo markaasuu nebigu kelmad ka yidhi sala allah ala slam khaalid allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu khaalid wuxuu sameeyey aad u dhegayso akhi fillaah allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid khaalid faalkuu sameeyey ilaahu adaan beri kaaga noqday khaalid baan beri ka ahay nebigu ma odhan sala allahu calayhi wasalam khaalid baan beri ka ahay ma odhan ee wuxuu yidhi mima sanaca khaalid wuxuu sameeyey ayaan beri ka ahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam khaalid baa la weydiiyey imaam ibnu xabbaan baa soo saaraya waa sanadkiisu waa saxiixo waxay yidhaahdeen maxaad ugu jeceshahay baa la yidhi khaalidow bal tamani waa tii tamanigii baan weli wadnaa khaalid baa lagu yidhi bal khaalidow tamani maxaad ugu jeclaan lahayd khaalid khaalid bin waliid baa wuxuu yidhi raxmatu radia allaahu canhu wuxuu yidhi maa laylatun tuhdaa ilaya fiiha caruusun ana lahaa muxab aw ubasharu fiiha bigulaam biaxabba ilaya min laylatin ismac شديدة البرد شديدة الجليد بت فيها مع نفر من المهاجرين أصبح فيها بالعدو يعني مجاهدا في سبيل الله خالد waxaa lagu yaqaanay marna jihaad buu ku maqnaa markuu magaalada soo galna uu guursan jiray Khalid aad buu guur badnaa isaga iyo Ali ibn isaga iyo Hasan ibn Ali ibn Abi Talib labadii saxaabada ugu guurka badnaa ay ahaayeen markaasaa tamani baa maxaa jecesha wuxuu yiri habeen la ii hadiyeeyey gabadh caruus ah oon jecelahay ama la iigu bishaareeyey ilmo ii dhashay wiil ii dhashay labadaa arrin waxaan ka jecelahay buu yidhi habeen aad u qabow baraf ah kaa malayn karaa anu baraf anaa meel baraf ku noolaa baraf macnihiis wuxuu yahay meel baraf ah anoo degan buu yidhi oo koox saxaabo ah aan la joogo buu yidhi weliba uu tilmaamo wuxuu yidhi nafarun min almuhaajiriin koox muhaajiriinta ah aan la joogo usabixu fiihum alcaduw aroorta aan ku waabariisanayo quul duul gaala ah oon bismillah jacala caaliyaha saafilaha aan xoogaa meeshaa yar gurayo ayaanu maalin wax aan ka jecelahay buu yidhi intaa khaalid waliid ma jirto raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica waradia allahu canhu sifooyinkaas waa sifooyinkaan leeyahay qofku fitro ahaan buu ugu dhashaa islaamkuna wuu ilaalinayaa waa inaanu kobciyaa qodobka labaad ee khasaa'iska qofka fardiga ee muslimka in la dhisa ay tahay waxa weeye in aynu tarkiiska saarno inaynu focuska inaynu saarno jaanibka khayrka ah ee qofta qofka basharka ah ku jira ma jiro qof wada shari maxdihi kamaa annahu inaanu jirin qof wada khayr maxdihi inaanu jirin oo aadamiyadaaba sheegaysa juzun min almalaa'ikata wa juzun min alard oo lasku yar qasoo in yaroo wanaagsan iyo in yaroo xun ayuu insaanku sifooyinkiisa caadi u leeyahay haddaan tamanino sifo kaamil ah abnaa'i saxwa aad iyo aad ay iskugu tarbiyayaanoo isku akhriyaan sifooyin miaali ah oo wadaa u dhow ilaa caalamilmalaa'ika caalamka malaa'igta u dhow oo ka fogba caalamka bashariyadda iyo bani aadamnimada ka fog haddaynu wada raadinno tamaam wada sifooyin wada dhammaystiran waa hadalkii cumaan bn cafaan radia allaahu canhu ninka doonas walaal dhammaystiran walaalla'aanbuu walaalla'aan buu dhacaa buuri asmac sheekadan dhegayso can caamir bni abi rabiicata can ummihi layla qaalat cumar bn alkhaaab wuxuu ahaa radia allaahu canhu bardu haddana cumar ashadda annaasi calayna fii islaamina bay tir gabadhaasi cumar wuxuu ahaa markaanu muslimiinta ahayn kii noogu adadkaa ee aad noo dhibi jiray buu cumar ahaa maa fii khilaaf waxay tidhi falammaa tahaya'naa lilkhuruuji ilaa ardi xabasha markaan isku diyaarinay inaanu u haajirno ardilxabasha xabasho inaan tagno markaan isku diyaarinay ayaa waxay tidhi waxa ii yimid cumar bin khataab baa ii yimid bay tidhi wa ana calaa baciiri aniga oo ratidaydii saaran halkee tegaysaan buu igu yidhi cumar markaasaa waxaan ku idhi bay tidhi aadaytumuuna fii diinina waar diinteedii baad nagu dhibteen waxaannu tegaynaa dhul dhulalka ilaahay ka mid ah oo aanna lagu dhibaynin diinteedana lagu dhibaynin haddaba cumar weli musoo muslimin waxay ahayd markaa cumar intuu ratidana laba u kala gooyo iyadana dhulka uu soo dhigo waxaba uga qabto yidhahdo waraaba la dhuumanaya lasoo ga qabto ilaa ninkaraggu ninka dagaal buu kula jiray kuwane cumar bin khataab muxuu yidhi saxiibakum ullah saxiibakum ullah alla macigiina ha ahaaday weli waa gaal cumar allah fa jaaca zawji bay tihi odaygii baa ii yimid caamir ibnu rabiica waan u sheegay bay tidhi hadalkii dabacsanaayeen maanta cumar kala kulmay wuxuu igu yidhi odaygii baa islaantii la hadlaya tarjiina an yuslim markaasaad ka rajaynaysaa inuu islaamo ayuu yidhi markaasa waxay tidhi nacam insha allah khayr wuxuu yidhi wallaahi laa yuslim xataa yuslima ximaaru lkhaaabi kaasi soo muslimi maayo buu yidhi ilaa intuu soo muslimayo dameerka aabbihii wato dameerkoo soo muslima mooyaane bimacnaa wuxuu ninkaas muxuu taagay qanaaca wuxuu arkay un wejigii dhankii maxay sharigii cumarun buu arkay ee ismabu odhanba cumar wuxuu lahaan karaa khayr ayuu cumar lahaan karaaba muxuu tolay ismuu odhan bimacnaa tarkiiska ruuxaa dumarka ay ka aragtay jaanibka khayrka ah cumar ay ka aragtay abnaa'i dacwa markay diinta ilaahay wadaan ee mujtamacaadka diinta ku dhaqankeedu in badan uu ka fogaa ee wax badan ay soo kala dhex galeen diinta ilaahayoo lagu dhaqmo iyo dhaqan adduuno lagu dhaqmo inaan tarkiiska tarkiiska inaan saarno jaanibka khayrka ee qofka ku jira jaanibka khayrka ee qofka ku jira een tarkiiska la saarin jaanibka negatifka negatifka aan la arag jaamacadda helsinkii baanu joognay brofeser baa wax noo dhigayay koob buu soo qaaday haaf biyaa ku jira haafna wuu maran yahay boqolaal ardayo sidiinaasoo kalaana intuu kor u qaaday wuxuu nagu yidhi intuu weydiiyey ka warra koobkaa markaasuu midi yidhi wuu maran yahay markaasuu yidhi waxaa tahay negatif jaanibka negatifka ayuu maskaxaadu u badan tahay inta yaree biyaha ku jirta maxaad u arki weyday buu yidhi inta badanee maran maxaad u aragtay inta badanee maran waay aad u aragtay because of jaanibkaaga waxaa ku jira maskaxdaada iyo qaabdhismaha maankaaga waxa u badan inaad negatifka inaad ishaad inay qabto nadarta ilaya bicayni sukhtin low kaanat cayna ridaa lastaxsamta mastaqbaxda taquulu qayu zanaabiili walow shi'ta qulta casan hor u gabyo wuxuu yidhi waxaad igu eegtay buu yidhi ili nacab ishaasi hadday tahay midii jecel buu yidhi waxaad dhibsatay waad jeclaan lahay haddaad doontid buu yidhi malabka marna waxaad odhan kartaa waa matagii shinnida adoo raba inaad caydin marna waxaad odhan waa malabe macaana damman wa madaxan wamaa jaawasta wasfahumaa marna matag baad ku tilmaamtay marna malab baad tidhi labadoodiiba waa malabku waa malabkii uun laakiin habba adiga intaanad hadlin dareenka kugu jiraya isha aad ku eegtay ayuunbuu xukunkaagu ayuunbuu xukunkaagu noqon doonaa adigana kalaam jamiil waa yahay dareenkaa nebiga sala allahu calayhi wasalam isna aad buu saxaabada ugu tarbiyeyn jiray bal sheekadanay la dhegayso cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhu waa cumar iyo inankiisii un baynu maanta ku dul wareegayna nudandinu xawlahuma insha allah jacaylkooda allah inagu arsaaq insha allah cabdullaahi bni cumar baa wuxuu yidhi bacaanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii sariya jihaad buu nebigu noo diray sal slam faxaasa annaasu xaysatan dagaalkii markii gaaladii la ishaleelay bay raggii dadkii isku yacyaaceenoo fa kuntu fii man xaas dadkii xoogaa dib u durkay ka cararay dagaalkan ku jiray buu yidhi cabdullahi bni cumar qaala falamaa daraznaa markaanu meel cidla iskugu nimid annagii ayaa waxaan waanu isla hadlayna waa intii soo fakatay soo carartay dagaalkii xoogaa markaasaa waxaanu nidhi buu nidhi kayfa nasnac war maxaan samaynaa waqad fararnaa min azaxfi soo naga dagaalka dib uga cararnay caro awgeed baanu warwarsannahay buu yidhi qulnaa waxaanu ku tashannay buu yidhi idhaahdeen nadkhulu lmadiina madiinahaan galno fa nahbutu fiiha haan ku sugnaano wanadhab walaa yaraana axad haynu tagno haynu ka soo dhuumanno idan cidiba ina cidiba ayna cidiba ayna ina arag waxaan saa u tagno saasoo kale ha laa xawla walaa quwata ila billah mid kalaa wuxuu yidhi low caradnaa anfusana calaa rasuuli illah haynu fakanno aynu soo soo orodnaba eh haynu nebigunu tagno sala allahu calayhi wasalamo waxaasaa naga dhacay haanidhahno runta ha iska sheegno raggii soo orday baanu nahaa iska nidhaahno fain kaana lanaa tawba aqamna hadduu nebiguna yidhaahdo sala allahu calayhi wasalamo tawba idiin suganna ha iska degno madiina haddiina la yidhaahdo waxba idiinma sugno tawbana dee ragga isdadaawan kari mayno isha inagu badan iyo waxaynu samayna waynu ognahaye haynu magaalada iskaga tagno iska cararno saasay ku tashadeen nebigiiba u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam salaat alfajr salaaddii fajr ka hor falamaa kharaja markuu nebigu u soo baxay sala allahu calayhi wasalam biabii wa ummihu ayaa waxay yidhaahdeen qumnaa ilayhi kooxdaydii yarayd baa u kacnay buu yidhi faqulnaa waxaanu nidhi dhegayso naxnu alfaraaruuna yaa rasuula allah kuwii soo cardayee fulayd ahaa baanu nahay bay yidhaahdeen naxnu alfaraaruuna yaa rasul horudhac male waxba male intii un bay sheegeen hadalkooda maxaad ka dhadhansanaysaa naxnu alfaraaruun inay qirteen inay dembi inay galeen weliba sheem ay dareensan ay dareensan yihiin sheemless inay dareensan yihiin oo aana ku dhici karaynin caar caar inay dareensan yihiin oo isleeyihiin uun ama ha laydin aqbalo ama cawda ha laydiin gooyo mar damba meesha ha ku soo noqonina nebigu sala allahu calayhi wasalama tarkiiska wuxuu saaray jaanibkii khayrka ayay ku jiray maxaad saa u samayseen miyaydaan ogeyn atawalliyo muzaxfi kabiiratun min alkabaa'iri inuu yahay miyaydaan ogeyn ma odhan nebigu sala allahu calayhi wasalama muxuu ku yidhi asmac wuxuu yidhi faaqbala ilayna psychological aan eeg faaqbala ilayna markaanu u kacna eenu nidhi muu istaagina wuu noo soo dhaqaaqay nebigu sala allahu calayhi wasalam kow taa lafteeda waxay gelinaysaa maxay tuma'niina haddaanu ka jeedsan oonu ka jeedsan faaqbala ilayna nebigu waana soo qaabilay sala allahu calayh wasalam muxuu yidhi bal antum alcakkaaruun riwaayaddii kale bal antum alkaraaruun faraaruun ma tihidin idinkaa ku celin doona insha allah tacaala intaad mar kale is heshaan ayadan ugu shubi weliba antum alcakkaaruun wa antum alkaraaruun buu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasaa maxay dareemeen bardi wa yaqiin tuma'niina ayay dareemeen koobka intii madhneed nebigu ma arag sala allahu calayhi wasalam koobka intee buu arkay nebigu intii buuxday buu nebigu arkay sala allahu calayh wasalam hawl baad gasheen bashar baad tihiin fulaynimadu waa suurtagal waa lagaa badnaan karaa de wax kaa badan iyo waxba way ku hafiyaanba somaa waxunbaa horu dhici kara eh haddaad soo orodid antum alcakkaaruuna in sha allah wa antum alkaraaruun buu nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ana ana fay'atu lmuslimiin anigaa ah meeshay muslimiintu ku soo noqonayeen anigaa harkoodii iyo hooskoodii ah buu nebigu sala allahu calayhi wasalam kii dhibi ku dhacda iyo wax ka gaabay igu soo noqdo buu yidhi xadiidka tirmidi baa warinaya namuudaj saddexaad oo koobka inta maran un ha eegine bal inta buuxdana eeg namuudaj saddexaad baan isna waa xadiis can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam xadiiska anas ibnu maalik baa inoo werin radi allah qaala wuxuu yidhi anas balaga safiya binta xoyey bnu ahdab xoyey bnu akhdab inantiisii safiya ayaa oo xaaskii nabiga ah sal allahu alayhi wasalam ummahaat lmuminiin ah dusharafi walmaqaam alcaliy ah ah ayaa waxaa gaadhay dumarkuu nebigu laakiin maxaa ku jira ya sifa damiin baa ku jirta xoogaa fii halaaqiga waxbaa ku jira yani faa'iido ma lihid adigu amti binti yahuudi baa tahay yahuudi iyo islaamka wixii ka dhexeeyana waa waad ogtahay waaya way oyday safiya binta xuyay ibnu akhtab radia allaahu canha way oyday gurigeedii bay gashay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bay u gashay iyadoo ooyaysa maadaa biki buki maa yubkiiki maxaa kaa oohiyey qaalat safiya waxay tidhi qaalat lii xafsa xafsa waxay igu tidhi inanii bintu yahuudiy inuu yahuudiy dhalay oo ina yahuudinaan ahay bay igu tiri almustafa sal allahu calayhi wasalam allahuma salli wasallim wabaarik calayka sayidi ya rasuul allah ma odhanin dee waa runteedoo baanu yahuudi ku dhalin maxaad la ooyaysaa waa caadi ma odhanin casha lilaah koobka wuxuu eegay intii khayrku ku jiray buu eegay asmac wuxuu yidhi allahuma salli wasallim wabaarik wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasallam safiya innaki لبنة يهودي وعمك نبي وأباك نبي وإنك لتحت النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم ما يهودين ما يكوكو يستي يا حفصة يا صفية وحات الأهذا أبو يري أبهي وهارون نبي بوها أذركي ونبي الله موسى نبي بوها hooy iyo guri nebina waan joogaayo nebi maxamed baa iqaba sala allahu calayhi wasalama ayaa kaa sharaf badan buu ku yidhi safiya haddaba shaafi tarkiis meesha tarkiiska la saaraya ma aragtay hada alkhayr khayrkan tarkiiska saar leesh waxaa ku jiray xoyey ibnu akhtab salmaan ibnu maksham wixii baasaa yahuudahaye nebiga la dagaalamay sala allahu calayhi wasalam way wada joogaan kuwii nebiga inay dileen dabcay tii damacday nebiga inay dishee sunta garabka sunta asiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa qofkuu odhan kari lahaa daaye tolkaaba tol fiican aan ahayne iska adkayso safiyay qofkuu odhan kari lahaa waxaad ka dhalatay baa wax la sheegsheegta ahayno waa kuwan ilaa nebiyada ilaahay markuu soo baxaya nebiyadu ilaahay u laynaya lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lacnada un baa waxaa dul saarneede basafya iska adkaysa nebigu waa odhan kari lahaa sala allahu calayhi wasalam ma odhan nebigu sal slam ee wuxuu damcay inuu jaanibkii khayrka ahaa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam tarkiiska inuu inuu saaro qodobka saddexaad ee ay tahay tarkiiska khasaa'iska fardiga qofka muslimka ah markaynu fidrada sii kobcinno jaanibka khayrka ah tarkiiska aynu saarno hee inaynu qarxinno manaabic alkhayri cinda alinsaan khayrka qof walba dhex yaalla in aynu tafjiir inaynu ku samayno inu ku najaxno inaynu enerjiga khayrkaee dhammaan inteenaasoo dhan ku jira in aanu noqonin enerji awdan awdan awdan oo meel ku xidhan inaanu noqon ee uu noqdo enerji shaqaynaya oo shaaric laga arkayo oo masaajidkii laga arkayo oo guryihii laga arkayo oo iskuuladii laga arkayo khayr shaqaal ah inuu noqdo nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam man anfaqa zawjayni fii sabiili illaah nuudiya min abwaabi aljanna yaa cabdallaahi haada khayr qofka la baxa buu yidhi nebigu sal slam laba nooc oo khayr ah sadaqa uu la baxa yacni laba diinaar buu la baxay laba dirham ayuu la baxay albaabada jannada ayaa looga yeedhaa albaab ka mida markaasareeda albaabkan ka gal wuu sii wadaa nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi faman kaana min ahli salaa qofka ahli salaada ah duciya min baabi salaa albaabka salaada jannada looga yeedhaa waman kaana min ahli ljihaad qofka hawshaa wadana duciya min baabi ljihaad waman kaana min ahli siyaam ninka soonta aad isku sii fiican yihiinna duciya min baabi rayaan baabkaasaa looga yeedhaa waman kaana min ahli sadaqa ninka faxalka ehe deeqsiga ahna waxaa looga yeedhaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam min baabi asadaqa ma arki bimacnaa hal miyaad cafwan miyaad malaysan kari qof muslimoon tukan miyaan malaysan karnaa soo baabu salaa hore loogama soo takhallusin man taraka salaa ya khalaas soo maha kaasi ma jiro qof muslimaan tukanaynin soo maha wamaca dalika nebigu waa kan afar sifo inoo sheegaya ninka ahli salaada ah albaabka salaadaa looga yeedhaa ninka ahli sadaqada ah sadaqadaa looga yeedhaa ninka ahli siyaamka ah rayaankaa looga allah oo muminku ninka ahli jihaadka jihaad maca dalika macna wuxuu rabaa nebigu inuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam iyadoo ay muslimiintu intaasoo khayr ay wada qabanayaan ayaa haddana waxaa ku sii dhex jiri kara muslimiinta qaar ku sii takhasusa arrimaha oy salaada aad qiyaami leelkiisa aad u sii badan yahay mid faxaloo sadaqadiisu xaddhaaf ay tahay mid mujaahido hadba meel calaa uqra min uqar alislaam hadba jooga ayaa suurtagala abubakr baa wuxuu yidhi asmac aad u dhegayso qaala abubakr sidiiq radia allahu canhu wa huwa yastamicu lihada alxadiid isagoo xadiidkaa dhegta u raaricinaya wuxuu yidhi yaa rasuula allah nabi allow allahuma salli wasalam wbaarak calayka ya sayidi ya rasuula allah amaa min axadin yudcaa min أyi haadihi اlabwaabi min daruura miyaan u jirin buu yidhi nebi allow qof looga yeedho albaabadaasoo idil oo baabu salaa looga yeedho oo baab aljihaad looga yeedho oo baabu sadaqa looga yeedho oo baabu sawm looga yeedho miyaanu jirin markaasuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam nacam wuu jiraa waarjuu an takuuna minhum ya abaa bakr ilaahay baan kuu baryaya inaad ka mid noqotid waa inaad ka mid noqono ducada nebigu waa mustajaab sal allahu calayhi wasalam idan khayrkiioo sidaas ah khayrkii marka maxaa uga socda xadiiska shaahidkiisu khayrkii ummaddii nebi maxamed buu ku kala ku kala muntashir muntashir uu ku yahay ku kala baahsan yahay oo midba inbuu hayaa mid hawshaasu hayaa mid hawshaasu ku xijisan yahay idan najixidda lagu najaxo yaa abnaa'a dacwa wayaa shabaab alislaami wayaa shabaab asaxwa in aan fotocobi aynan wada noqonin oo inaan midab keliya inaan wada kaana khayrka sidaa ummadda loogu dhex qaybiyo waa in allaala inta khayrka laga jiro maalin buu nebigu waagu xadiiska saxiixa muslimka abu hurayra uu warinayay radia allahu canhu wuxuu maalin buu nebigu saxaabadiisa ku yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'ima war saakayaa sooman abu bakar baa yidhi aniga yaa rasuula allah faman tabica minkum alyawma janaaza war maanta janaaza yaa raacay oo soo duugay oo soo aasay قال أبو بكر أنا أنiga رsuل الله صلى الله عليه وسلم قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا war maanta yaa miskiin wax quudiyo miskiin wax siiyey قاaل أبو بكر أنا يا رasuuل الله قاaل مaن عاada منكم اليوم مريضا qof buka maanta yaa soo زiyaarto u tegey قاaل أبو بكر أنا يا رasuuل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ma jtamacna fii imri'in ilaa dakhala aljanna arrimahaasi qofkuma kulmaan ilaa ay jannada ay geliyaan oo camalkaasi jannada uu uu u horseedo idan khayrkaa kafiirka ahee muntashirka ah annaga helsinki masaajidka helsinkaan joogno yar baa nala jooga waa bosniyaan bosni waa waddankan bosni oo muslim ah hada shaab jazaha allah khayr waniga maanta masaaxada intaa leegna aanu isku jirno xagga distanska iyo xagga jugraafikal ahaan laakiin arjuu min allahi arwaaxdaydu inay isku dhowdahay biidn illahi tabaaraka wa tacaala hada shaab ilaahay subxaana wa tacaala dareen wuxuu geliyey dheeraad ah oo maxay ah xaafadda aanu deganahay iyo helisinka caasimadda cid allaale ciddii musline dhakhtar gasha ama ciddii musline ee bukoota ayuunbuu soo ogaan jiray si uu ku ogaan jiray kaala garo markaan khudbadda jumcaha ka baxna dhamaynu budaada sheekh maanta hebel iyo hebel saasoo kale oo marocana ama tuunisi ah ama soomaali ah dhakhtarkii bay ku jiraan halkaasuu ku sheegay marka waynu soo ziyaaranna ahla wasahla diyaar yalla tawakkalna cala allah yaana raacaya afar shan qof namshi dhahada kada bimacnaa bimacnaa aqoon fara badan ma leh bimacnaa af carabi fara badan oo islaamkii uu ku akhristo ma laha laakiin waxaa ku jira dareen ah in intaas inuu ilaahay ugu inuu intaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu dhowaan karo ha khayr marka inaynu inaynu sidaa khayrkaasi inuu mutafariq sidaa uu u yahay oo qof walibana aanu isdhayatanin hadalkii horaan u sheegay qof aan mawhibo lahaynin ma leh qof kastaba enerjigiisa hadduu ku dooro islaamka inuu wax u qabto qof kastoo inaga midi in uun hadduu qabto islaamna waa nigi beri hore idinka sheekeeyey helsig bay nala joogtaa toddobaatan kor bay u dhaaftay af carabi ma taqaan af ingiliish ma taqaano af afkan adduunka ma taqaano telefishankay daawataa telefishanka imika markaad tiraadid kanaalkaad doontid mid yahuudi ku hadla mid cibri ku hadla mid ingiliish ku hadla siraad uun muslim baa la dilay in badan ma wax kale wararka ku jira maanta toddobaatan muslimna tailand lagu dilay siddeetan baa halkaa lagu qawracay waa muslim unbaa la laayay islaamtu waxay aragtaa aadii dhegaysa hadda shaaroon baa muslimiintii falastiiniinta laynaya boosh baa afghanistan iyo ciraaq baabiinaya bay telefishan ka aragtaa cid hooyo ooyeysa iyo oday weyn oo ilmaynaya bay aragtaa wax kaloo qaban karta male islaamta wada yaa akhi almisbitir ana dagaal ma geli karo mana kici karo afafkan telefishinada ku hadlayaana ma fahmayo dhiig muslimoo daadanayo baad arkaa bay tiri haye maxaad samaysaa salaada subax markaan tukada bay tiri gurigayga een salaama naqsado ayaan mindi dheeroo af dheeraan soo qaata waan hor dhigaa bay tiri markaan iska subxaanalaysto iska dhammaysto wardigays mindida intaan qaato ayaa waxaan takhayulaa waxaan maleeyaabay tidhi shaaroono i hor jooga iyo boosho i hor jooga markaasaan idhahdaabay tidhi jaf jaf jaf inaan dilayoo kale ayaan ku baaqadeedii iyo khayrkeedii muxuu noqday inay fadhi ku dirir noqoto intaasuu noqday khayr khayrkii ku jira ma candaa khitaani wax kale oo ku jira ma leh inay wax kale qaban kari weyday wax kale ugu heynaysay garan kari weyday hooyadaa ilmaynaysa ilmahaa yaree la hiifaaray odaygaa garhkacade da'da weyn een ilmayn kari lahayn da ilmeeyana aan joogine aarsan karila saanta waxay qabatay weyday imise dhallinyaro innaga inaga midaa xasuusta oo maalin walba xasuusta dhibta muslimiinta haysata waa inagu yaryahay baan jeclahay idan khayrku ummadda nebi maxamed waa ku jira sala allahu calayhi wasalam ee maxaa loo baahan yahay in in in la kobciyo waxaan kaga bixi doonaa qodobkan haddii ilaahay si deg degaan idinku sheegi doonaa tusaalo saddex tusaale oo madarasadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka soo baxay kadibna islaamka maanta aynu harsanayna dhadabiyo dhadabiyo u ahaa xadiiskii nabiga xasuusta sal اllahu alayh wasalam annaasu kalibili اlmi'ah annaasu kalibili اlmi'ah laa takaadu tajidu minhum raaxila dadku buu yidhi waa sidii boqor ratiyoo kale mid aad saaratid xumuushaada iyo culayskaagu iyo oo culays badan kuu qaada boqolkiiba mid baad ka heshaa buu yidhi nebigu sal اllahu alayh wasalam ragga nebigu markaa sarbeeb bay ahaydoo rati nebigu sala allahu calayh wasalam kama hadlayne ragguu nebigu ka hadlaya ragga ragga annaasu kalmi'a dadku waa boqol boqolkiiba mid baad ka heshaa dhidib kuu noqda oo culays badan kuu qaada oo dulqaad badan leh oo dacwad leh oo cibaado leh oo cilmi leh oo khuluq leh oo islaamka xambaara boqolkiiba mid baad ka heshaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam namuudajka koowaad muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr muqri buu ahaa safiirkii uga horeeye nebiga moxamed sala allahu calayh wasalam madiine u dira buu ahaa tusaale waxaan uga soo qaadanaynaa altadxiya waalbadlu isaga oo maka jooga muscab intaanu hijrada u bixin ayuu maalin nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam muscab ibnu cumayr hooyo taajirada dhashay hooyo hani ah ayaa dhashay shaabku gelinka hore xidho ama khamiisku gelinka hore xidho gelinka dambe muu muu xidhan jiray dhar naacimoo xariir ahna aad buu u xidhan jiray cadarku isku buufiyo isku shubaa la odhan jirayna waddada hadduu maro waddadoo dhan baa la odhan jiray meeshaba muscab baa maray inan mudallala oo la koolkooliyey oo hooyadii kokobacsanayso ayuu muscab ahaa biqudrat illaahi alwaaxid alaxad muscab waa soo muslimay isagay hooyadii wixii kala gaaray warkeeda waad haysaa wakhtiga yaanan kaaga luminin nebigu maalin usoo galay sala allahu calayhi wasalam islaantiibaa cunaqabatayn dhaqaalo ku samaysay shilinku siin maayo bay ku tiri ilaa aad iskaga timaadid diintan iyo sala allahu calayh wasalam nebiga ha markaasuu diiday isna wuxuu bilaabay ninkii xariirta xidhan jiray inuu xidho dhar sida jooyada u eegoo kale markaasaa wuxuu dhacsaday nebiga arkay sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu elina ka daagay sala allahu calay ma ninkanaa muscab buu nebigu sala allahu calayhi wasalam muscabkaa naqaanay ma ninkanaa yah awa man yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin ninkiisaan ogaa u noolaa islaamnimadii uu soo galay ma waxay ku kaliftay inuu xuub dhacsado xuubku haragu uu ka dhaco ayuu hada tadxiya wاlbadl waxa inooga sheekeeyey muscab ibnu cumar radia allahu canhu waardaah saxaabi jaliila ayaa inooga sheekeeyey raggii markii hore u haajiray buu ahaa xabasha oo qurba inuu hariib ku noolaado dhul hariibah tago maal la'aan diintiisiina ula carabo markii dambena dadkii u soo haajiray reer madiine ahaa bal macallinkoodii koowaad ahaa khubaab khabaab ibnu arat radia allaahu canhu baa ka sheekaynaya saxaabigii muscab saaxiibkiina ahaa wuxuu yidhi waatii maalintii uxud la dilay laba kooxood baanu noqonnay biyo annagu haddaanu saxaabadii nabiga nahay sala allahu calayhi wasalam khabaab khabaab ibnu aratna waa taqaanaa nebiga oo sala allah alay slam maka hoos fadhiya kacbada waa ninkii khabaab u soo orday intii la cadaabay la cadaabay la dhibay yidhi alaa tadcu llaha lana alaa tastansiru lana ee ducadii dheereed nebigu marka dambe akhrinay sala allahu calayhi wasalam khabaabbaa iyadna annagu saxaabadii nahay labaanu ahayn muscab wuxuu ahaa dadkii bixiyey hase ahaatee aan qaadan maalintuu islaamka u baahnaa hoo dadkii bixiyey buu ahaa buu yidhi muscab ibnu cumar radia allaahu canhu dowladdii islaamkoon hana qaadinna uxud ku shahiiday markii la damcay in la kafno kafanka la saarana mara yar inta loo soo helay baanu madaxa u saarnaa haddaannu madaxa qarinno labada lugood baa muuqda haddaannu lugaha u qarinnona madaxaa muuqda buu yidhi khabaab markii dambe madaxaannu u qarinno geedka idkhir laydhaadaan u soo goynoonu lugihii ugu asturnay haadaa muscab isaga oo waxba ka qaadan adduunkii waxba aan ka haleelin inuu bixiyey uun bricekii tamankii bixiyey muxuu yidhi khabaab amaa naxnu faqad aynacat lana shajaratuna annaga miyaa buu yidhi geedkii islaamku intuu noo bislaaday oo uu noo kacay ayaanu hadhsannay weliba midhihii ka gurannoonu midhihiisii cunnay buu yidhi khabaab hase ahaatee waxaa nagu jiray rag geedkaa dhidibka u taagay aan hadhsanna hee geedna midhana aan maxaytoona ka cunin atadxiya bixi adigoo on waxba ka sugaynin geli adigoo oon eegayn maxaa kaaga soo noqonaya dheh adiga oon leh aan odhanayn maxaad ka faa'iidaysaa adigu geli adigu naftaada geli siduu muscab ibnu cumar radia allaahu canhu yidhi tusaalaha labaad kaasi waxaan idhaahdo tadxiya iyo bixin buu ahaa tusaalaha labaad ee saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam talabu lcilm cilmi raadin cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu wuxuu inoo soo wariyey imaam axmed sanad saxiixa wuxuu inoogu wariyey fadaa'ilka saxaabada can ibni cabbaas radia allahu canhu qaala lamaa qubida rasuulu llahi sala allahu calayh wasalm markii nebi maxamed la oofsaday oo rabbi qabtay qultu lirajuli min alansaar waa cabdullaahi bnu cabbaas nin reer ansaara waxaan ku idhi buu yidhi halumma ina kici fadhi ma jire eh hee maxaan qabannaa falnas'al asxaaba annabiyi xadiida annabiyi sala allahu calayhi wasalam carruur yar bay ahaayeenoo dhowro toban jir buu cabdullaahi ibnu cabbaas markuu nebigu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam ina kici buu yidhi haynu saxaabadii nebi maxamed haynu weydiinno hadalladii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo haynu hadalladii nebiga aruurinna eh ninkii reer ansaar baa wuxuu igu yidhi alcajabu laka ya bna cabbaas waan kula yaabay ina cabbaasow hee atara annaasa bixaajatin ilayk wa fiihum man taraa min asaxaaba ma adigaa laguu baahan doonaa buu igu yidhi oo ma islaamkaadi kuu baahan ilmahaaga yari soo kan saxaabada nebi maxamed raggoodii waaweynaa sala allahu calayhi wasalam soo kuwan jooga ma kuwaasoo jooga adiga lagu baahan doonaa buu igu yidhi qaala buu yidhi fataraka calaa daalik saasuu igaga tegey buu yidhi ninkaas wa aqbaltu cala almas'ala markaasaan u jeestay buu yidhi su'aal wa tatabbuc asxaaba annabiyi markaasaan raad guraa buu yidhi saxaabadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nin baa la iiga sheegaa saxaabada nebiga xadiis nebiga ka maqlay intaan u tago ayaan waxaan arkaa buu yidhi xilli cadceeddu kulushaha isaga oo hurda intaan go'ayga huwado ayaan gurigiisa hortiisa isku duuduubaa buu yidhi dabeesha iyo hafiduna wejiga ayay igaga dhacdaa buu yidhi markuu dhulku qaboobo buu soo baxaa buu yidhi saxaabigu yabna cammi rasuulillaah nebi maxamed in adeerkiyo maxaad meesha ka qabani markaasuu yidhi waxaan maqlay hal xadiis inaad nebiga ka haysid sala allahu calayhi wasalam inaad ii sheegtaanaan doonayaa oo ii kaalay maad igu tidhaahin anigaa ku iman lahaayo buu ku yidhi yabna rasuulillaah markaasuu yidhi may cilmiga anaa u imanaya ii sheeg buu yidhi markaasaan sidaasaan ku hantay buu yidhi maxay axaadiistii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo laabta ku dejistay oo cilmigii u arooro u xaqiiqowday ducadii nebiga sala allahu calayhi wasalam allaahumma faqihhu fi ddiini wacallimhu ta'wiila ilaahow diinta fahansii tawiilka iyo tafsiirkana rabbow bar ibnu cabaas markaan da'an noqday buu yidhi suurat lbaqara iyo suurat aali cimraan ayuu fasiri jiray ibnu cabaas xilliga xajka markaasaa waxaa soo agmari jiray cabdullaahi ibnu cumar ibnu khaaab oo isku isku da' yihiin markaas saa u eego ayuu odhan jiray low samica daylamu waturku haada laaslamuu jamiica cilmi badanaa buu yidhi kaannahu yuaalicu lawxa almaxfuud waxaad moodaa buu odhan jiray ibnu cumar lawxi lmaxfuud inuu wax ka akhrinayo cilmi badanaa turkidu xilligaa weli may muslimiine turkida iyo daylamku hadday maqlaan ibnu cabbaas oo hadlaya way soo wada muslimi lahaayeen buu yidhi aniga oo gurigiisaa la ii hor fadhiyo oo maalin tafsiir akhrini maalin xadiis akhrini xataa maalin wuxuu lahaa uu ka sheekeeyo maxay taariikhihii carabta ee hore maalin wuxuu lahaa buu yidhi ibnu cabbaas uu ka sheekayn jiray gabayada gabayadii carabta uu u tirin jiray oo ciddii gabayada ka qaadatay hooyadan caaisha radia allaahu canha ay ka baratay ayaa ka mid ahayd ninkii reer beni ansaar ee maalintii cidlada igaga hadhay